magaalada muqdisho aan hadda aan joogno waxaa aada iyo aada ugu nool barakacayaal aada u badanaa ku nool barakacayaashaasi oo ku meelgaar deganaashadooda halkan maxaa yeele deegaanadoodii ay ka soo barakaceen ama dagaaladaa soo barakaciyaano cadowga argixisadaha ka soo qaxaano ama masaa'ib kaloo dhacday sida abaaroo kale soo barakaciyaano dadkaasi marka deegaano rasmi ah oo hadda lagu tirakoobi karo waxaa laga yaabaa inaysan haysanin inay noqdaan ay deegaanadoodii meelay ka yimideen ay ku laabtaanna waa waxa mar walba aan jecelnahay si ay howlahoodii halkooda uga sii wataan laakiin runtii caqabaad ayaa jiro hortaagan waxaa laga yaabaa barakacayaashii dhowr iyo toban sano ka hor soo barakacay ayaa laga yaabaa inay weli halkan ku nool inay joogaan ayagoo weli aan nolol saxa aanan haysan waa culays jiro ayay ka mid tahay oo ayagana haysto marka haddii la diiwaan gelin la samay tago dadka weliba barakacayaasha ansaan la wada soconnaba degan rasmiya ma laha maanta xaafaday joogaan berita xaafad kaley degaayaan saa dambana xaafad kaley degaayaan marka maanta meeshaad ku tira koobta ugu umaamaysid laba maalmood kadib ugumaamaysid maxaa yeele rasmi maaha waxayna u baahan yihiin laftarkooda in laga waraayo mashaakilka aan sheeganaynay waxyaabahan ka cabanayna laftarkooda meelahaasay kusoo dhuuma karaan oo maaragtay lagusoo dhex dhuuma karaa marka laftarkeeda waa u baahan tahay in loo helo maskax tirakoobkaasi ama lagu samayn kara diiwaangelintaasi in maskaxda la dhalaaliyo ee laga faa'iidaysto barnaamijkaas laga shaqeeyo laftarkeeda waa loo baahan yahay sidaasi lamid ah magaalada muqdisho burbur baasana ka dhacay guryo badan ayaa jajaban guryihii jajabnay laftarkooda qaarkood dadaa ku dhex nool waxaa suuragal inaad marka adag maraysa intaad dusha ka fiirsaa istiraad gurigan looga deganaba laguma noola inaad istiraado laakiin xaqiiqatan markaad gudaha u gasho waxaa laga yaabaa inaad reero qoysasku nool adigu tagtaa suuragal ah adigana aad ka boodo marka laftarkeeda waxay u baahan tahay marka wax la diiwaan gelinaayo waa lagama maarmaan in guriga aan burbur looga tegin ee bal gudihiisa la galo waxaa suuragal in lagu nool yahay iyadaasna waxaan is leeyahay waa arrimahaan isleeyahay mulaaxadaynaayo oon isleeyahay waa lagama maarmaan marka culisadu ma yara haddii la yidhaahdo marka shaqadan ha la qabto waa suuragal wakti inay qaadataa laga yaabaa marka u adkaysii dulqaaday u baahan tahay